kadib burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ay u horseeday inay yaraadaan waxyaabihii ay ku taami jireen inay ka guulgaaraan waalidiin badan ayaa waxay barakac ku noqdeen kaaman badan oo ku yaala magaalada kismaayo kuwaasoo ay ku nool yihiin nolol aad u adag balse qaarkood waxay isku dayayaan inay siyaabo kala duwan ay noloshooda ku maareeyaan aadan muuse cadow waa guddoomiyaha kaamka beder wuxuu iga warbixinayaa waxyaaba ay haweenka ku nool kaamkan ay ku horumariyaan noloshooda insha allahu haween badan ayaa ku ganacsada dowladeedka kaambeder ilaa ilinkiisii hore oo degan kaamka dhexdiisa ay ku dhexnool yihiin ganacsi yaryar inay ku haystaan waxaa jira caqabado oo ayaga kala kulmaan midna haddii uu roob imaado meesha ganacsiga ayaga ku haystaan waxaa waaye hado okay horta ganacsiga ayaga meesha ku haystaan waxaa waaye ganacsiga hadda saas iyoobeen ma aha saas ay tahay laakiin ilmaha dugsigoodii iyo iskuulkoodii iyo way way way uu ka adag yahay ardada qaar ayaa dhigtaa iskuulaha iskuulada dawladda meesha oo lacag la-aantii ayay dhigtaan sida iskuul bedel sida iskuulka lagu magacaabo tayo sida iskuul ganaano oo lacag la-aanta lagu dhigtay dawladda hagaajisay ayay dhigtaan qaar qaarna iskuulaadka oo bareefadada iska dhigtaan ilmahooda noloshooda ku maarayaan idinka yaryareedka aho ayaga xanuuna ilmaha haddii saas u imaaday waxa ay ku jiraan ba waxaa waaye miisaskaas maamulka weli looma gudbinin laakiin waxaa jiro hay-adaha way ka warhaayaan haddii waxaa jirto la dhaho hay-adaha hataa waanu dhisinaynaa meesha ayay ku ganacsanayo waan u adkeynaynaa hadday dhahaan hataa laakiin waxaa meesha imaanaysa duruufo ayaga meesha hay-adaha
waxa uu sidoo kale guddoomiyaha uu ka waramayaa dadka ku nool kaamka beder inay u baahan yihiin in guryo loo dhiso iyo in laga xaqabtiro baahiyaha ay qabaan kaamkii ayaga degan ayaga ma laha guryo maanta oo oo aada u adag oo maanta oo sida dhagax ay hoos hataa dhagax ka marayo looma dhisi karo kaamka waa waa kaam qof shaki iska leh ma garat si fiican kaalintooda way qaateen weliba ugu dambeyntii waxa uu warbaahintu waamu u sheegay guddoomiyaha dadka u badan ee ka shaqaysta kaamka beder inay yihiin haween aan lagu biilin carruurta ay haystaan waxayna taasi ay doorbiday inay haweenka qaarkood ay noqdaan kuwa soo saarta nolol maalmeedka ay ku biilan lahaayeen qoysaskooda balse ay u baahan yihiin in gargaar loo sameeyo kuwa meesha ku ganacsanayo waxaa u badan kuwa agooma haasto iyo kuwa waxaa oo nimankii ay ka tageenoo daroobayaal ah ayaa weliba u badan wayna ku maareeyaan ilmaha oo looga tagay agoomayaasha ee waaba aan dhexjeedinba intaba way ku maareeyaan doon fiican way ka ciyaaraan qaar hataa waxay sheegayaan qofba qofay ku dayanaysaa oo gabarba gabaray ku dayanaysaa hebel bay banaan ku hebel ay banaan ku ganacsanayso ee annagana dee hebel baa igu baraarujisay iyo dhil aan dhisanaya iyo ilmaheedii iyo waxeedii miiskaas markay furatay hebel way way ka adkaatay ilmaheedi iyo reerkeedii ayadoo nin u joogin annagana anagoo niman noo joogaanaba aan iskari laanahay qaar hataa si baraarujinayo ayaa jira ay iskugu dayanayaan sidaas inay ganacsigaas ayaga meesha ku qabsadaan okay taas waxaan ku dhiirigelinayaa haweenka jooga oo hadda kaambina degan ayaan fariin ahaan waxaan ooga dirayaa inay ku dayadaan kuwa hadda banaanku jooga darag guryaha markay joogeen sida darbiyaashay u fadhiyeen waxa maanta ay darag ka fikiraayeen iyo fikirada maanta ayaga shalay ay ku jirto iyo kuwa banaanka hadda u baxay oo ganacsanayo fikirada ay qabaan inay isku mid aysan ahayn oo laisku afgarto ama ma ahan ay isku dhiirigeliyaan sida gabdhahaas oo oo walaalahood banaanka fikradooda ama ganacsigooda ay oola baxeen ayagana inay oola baxaan laakiinse tan kale waxaan fariin ahaan oogu dirayaa maamulka marka waxaan rabaa hadduu ilaah yiraahdo hadii loo helo qof hadda oo meeshaas yar ku ganacsanayo noloshooda iyo waxooda ku maareynayo haddii isbees leh ay helaan ganacsigooda iyo dhiirigelintoodana aad bay u balaaranaysaa jabigoodana aad u dhismaaya haddii meel isbees leh loo helo taasaan qabaahay guntii iyo gunaanudkii haweenka qaarkood ee ku nool kaamka beder ayaa kuwa door muuqda ka qaata sida ay nolosha carruurtooda ugu maareyn lahaayeen balse waxa ay hay-adaha iyo dowladda intaba ay ka codsanayaan in gargaar loo sameeyo si adeegyada as-aasiga ay u baahan yihiin ay u helaan